bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii cumdaة اlaxkaam lilxaafid cabdاlghaniy bn cabdilwaxid almaqdisiy raximah اllahu tacaala ayaan ku dhex jirnay waxaan xadiidkii inoogu dambeeyey wuxuu ahaa xadiidkii umi salama ee ku saabsanaa asaayada ama ixdaadka haweenta laga dhintan afar bilood iyo toban habeen inay nagaanayso oo nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam la su-aalay can umi salamata radia allahu canha qaalat jaaءat imra'atun haweeney baa timid ilaa rasuulillahi bay u timid sala allahu alayh waalihi wasalam faqaalat waxa ay tihi yaa rasuula allah ina bnatii gabadhayda tuwfiya canha waxaa laga oofsaday sawjuhaa ninkeeda saa-ilada yacni midda wax weydiinaysaa magaceeda caatikata binti nucaym ayaa la dhihi jiray caatikatu bintu nucaym ayay ahayd gabadha iyo laakiin gabadha iyo nacam caatikatu bintu nucaym ayaa la dhihi jiray gabadheeda ninka qabana almugiirata almakhzuumi ayaa la dhihi jiray nacam ayb ibnulmulaqin waxa uu yidhi laakiin gabadha ma aanan dul istaagin magaceeda ayuu yii kitaabkiisa aliclaam bifawaa'id cumdati alaxkaam marka waxa uu yidhi ina bnatii gabadheeda twufiya waxay tihi ina bnatii gabadheeda twufiya canha zawjuhaa ninkeedaa laga oofsadoo dhintay walxaal qad ishtakat waxay ka sheegatay caynahaa isheeda waxay ka xanuunsatay isheeda waxaa kaloo loo dabdiyey waqad ishtakat waxaa sheegatay oo xanuunsatay caynuhaa isheeda faacil in laga dhigo afa nakxuluhaa miyaan u indha kuulaynaa afa nakxuluhaa ma u indha kuulaynaa calaa kayri lqiyaas buu ku yimid maxaa yeelay kaxala xalqiyulcayn weeyaan xaad waa xurufulxalqigay ka mid tahay waxay ahayd in lagu keeno marka facala yafcalu laguma keenin laakiin facala yafculu baa lagu keenay afa nakxuluhaa miyaan u indha kuulaynaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam waxa uu yidhi laa maya maratayni aw halaatan uma qaala markaasu wuxuu yihi inamaa hiya wax kale maahan iyadu waa arbacatu ashhurin wa cashrun afar bil iyo toban habeen keliya weeyaan oo ziina laga tagaa ma badna waqad kaanat ixdaakunna middiin waxay ahaan jirtay fi ljaahiliyati jaahiliyadii tarmi inay tuuraysa albacarata yacnii inay tuuraysa saalada ama digada calaa ra'si alxawli sanadka yacnii calaa ra'si alxawl sanadka yani sanadka madaxiisa inay sidaa yeelaysay ayay middiin ay ahayd ayb middiin sidaas bay ahaan jirtay buu yidhi nacam faqaalat zaynabu zaynab waxa ay tihi kaanat ilmar'atu haweeneydu waxay ahayd idaa tuwufiya canhaa haddii la oofsado zawjuhaa ninkeeda dakhalad waxay gelaysay xifshan ayay gelaysay qol ciriiri ah ee aada u liibto walabisad waxayna labisanaysa shara hiyaabihaa dharkeeda ka ugu xun walam tamasa diiban barafuunna ma marsan jirin walaa shay-an ma marsan jirin wax xataa intii tamura bihaa sanatun sanad ay kasoo marto hal sano oo aan waxba laysmarininon la qubaysaninon ka waran shaniga shani aada u daran baa jiri jiray islaamku waxaasu marka ka daayay uma tu'taa bidaabatin ayaa loo keenaya daabad ximaarin dameer ow amase dayrin shimbir ow amase shaatin ri fataqtada marka ay ku si ay ugu marka fataftadu hiya fataftadu bihi way ku tirtiran jirtay faqalamaa waxaa yara taftadu inay ku tirtirato bishayin shay ilaa maata waa dhimanaya uma takhruju way bixi oo yacni ur iyo wuxuu la dhimanayay yacni iyo ur ayuu la dhimanayay iyo naqas uma takhruju way bixaysa fatucdaa markaa waa la siinayey bacaratan ayaa la siinayey dego ama saalo fa tarmii bihaa waa tuuraysay uma tarjicu waa soo laabanaysaa bacdu markaa dabadeed wauma turaajicu way u laabanaysaa bacdu ay bacda dalika maa shaaad waxay doonto min diibin barafuun ah aw hayrihi ama heyrkii alxifshu albeytu sagiiru alxaqiir guriga yara liito taftadu tudliku way ku yacnii mrmwaa ku rugrugaysaa bihi jasadaha jirkeeday ku rugrugaysaa ay marinaysaa markii hore de waxaa weeyaan aweenta haddii laga dhinta sanad ayaa ciddaba u ahaan jirtay waladiina yatawafauna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyata liaswaajihim mataacan ila alxawli hayra ikhraaj waa laxaa markii dambe marka aayaddaa waa la nasakhay xugun ahaan tilaawo ahaan laakiin qur-aanku waa ku taallaa waxaana xukunkii laga dhigay afar bil iyo toban habeen ayaa laga dhigay ayb kitaabu licaani licaankiibuu u kitaab yahay allicaan ayuu u kitaab yahay licaanku min almulaacanati min allacni baa laga keenay lafdiga ku jira dartii baana sidaa loo yiri oo loo loogu isticmaalay ayb can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana fulana bna fulaan hebel hebel hebelkaasuna hilaalu bnu umayata alcaamiri ayuu ahaa nacam ana fulana bna fulaan qaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ara-ayta bal ii sheeg an low wajada axadunaa midkeen haddii uu helo imra'atahu xaaskiisa calaa faaxishatin ou ku arko ku helo faaxisho korkeed kayfa sideebau yasnacu samaynayaa in takallama hadduu hadlo takallama biamrin arrin buu ku hadlay cadiimin weyn wain sakata haddii uu aamusana sakata wuu aamusay calaa mithli dalika kaaga oo kaleu ka aamusay qaala fasakata anabiyu sala allahu calayh waalihi wasalama nebigii waa aamusay falam yujiibhu ma ajiibin falamaa kaana bacda dalika falamaa markii kaana uu ahaaday bacda dalika kaagaa kadib ataahu waa yimid intaa markay dhacday ayuu yimid faqaala waxa uu yidhi ina aladii sa'altuka kaan ku su'aalayay canhu xaggiisa aan wax kaa weydiinayay qad ibtuliitu bihi waa la igu imtixaanayo waa la igu jarribay halkaa marka waxaa laga qaadanayaa mas'ale muhima mas'aladu waxa ay tahay su-aalaha waaqicooyinka intaynan dhicin waaqicada iyo dhacdada intaysan dhicin wax ma laga su-aali karaa salafka qaarkood waxaa laga soo naqliyey inay diidi jireen oo waaqicadu markay dhacdo wax laga weydiiyey dhihi jireen sidaa daalkan ka muuqanaysana waaqico aan dhicin buu weydiinayaa nacam laakiinse ha weydiiye ee waa lagu imtixaanay waa lagu ibtiliyey marka dambe marka waaqicooyinka aan dhicin layska daayaa fiican nacam qaar culammada ka midana dee in loo sii diyaargaroobo oo cilmi loo yeesho iyo dhib ma laha haddee saa ujeedadu ay tahay fasakatan marka waxau yidhi in aladii kii sa'altuka canhu aan xaggiisa kaa weydiinayay qad ubtuliitu bihi anaa la igu imtixaanay faanzla allahu caza wajala alla wuxuu soo dejiyey haa ulaai alaayaati aayadahan fii suurati nuur ku sugan waladiina yarmuuna aswaajahum ilaa aakhiri alaayaat waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaati billahi inahu lamin asaadiqiin ilaa aakhiri alaayaat aayaadkaas baa soo degay fatalaahunna nabiga waa akhriyay caleyhi korkiisuu ku akhriyey wawacadahu waa wacdiyey wadakarahu alla ayuu xusuusiyey wa ahbarahu wuxuuna u sheegay ana cadaaba dunyaa adduunyada cadaabkeeda ahwan inuu fudud yahay min cadaabi alaakhirati aakhira cadaabkeeda uu ka fudud yahay fa qaala waxau yidhi laa maya waladii allihii baan ku dhaartay bacahaka kugu soo bixiyey bilxaqi maa kadabtu calayha kuma aanan korkeeda ma aanan ku been sheegin uma dacaahaa waa u yeeray fawacadahaa waa waaniyey wa ahbarahaa wuu usheegay wuxuu u sheegay ana cadaaba dunyaa adduunka cadaabkiisa ahwanu inuu ka fudud yahay min cadaabi alaakhira faqaalat laa bay tiri maya waladii bacadaka bilxaqi baan ku dhaartay inahu la kaadibun waa beenaale fabada'a birajuli ninkiiba marka waxaa laga qaadanayaa qur-aanku inuu jumlatan hal marba soo degin sida aan ogsoonahay oo qur-aanka yacni tartiib tartiib ayuu usoo degayey waxaa marka laga qaadanaya qur-aanku maadaama uu sidaa usoo degayay faa-iidada ku jirtana waxaa alla uu ku sheegay waqaala aladiina kafaruu lowlaa nuzila calayhi lqur'aanu jumlatan waaxida kadalika linuhabbita bihi fu-aadaka waratalnaahu tartiila oo sidee dadka quluubtooda oo u xasilinayaa u dejinayaa waaqica iyo dhacdo markay ku dhacdo ciriiri ay galaan qur-aan uu soo dego qur-aan uu yimaadoy markaa qur-aan uu soo dego halkaa marka waxaa ka dhalanayso yacni faa-iido faa-iidadu waxay tahay qofka inay aad qur-aankii farajkiisu inuu qur-aanka ku xirnaado qur-aanka uu sidaa marka mar walba uu qur-aankii iyo waxyigii uu aad iyo aad uga warqabo oo uu si fiican yacni uga warsugo oo quluubtiisuna waa dejinay waa xasilinaya hadda marka waaqicaa dhacday markaasaa qur-aan kasoo degay xalkeedii marka waa kaas halkaasuu yaallaa marka waxau yidhi yani xikamka taasaa ka mid a culamadu saasay dhahaan markaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam aayadihii buu akhriyey fatlaahuna alayhi waa ku dul aqriyay wawacadahu waa waaniyey wadakarahu waahbarahu ana cadaaba adunya ahwanu min cadaabi alaakhira wuxuuna u sheegay cadaabka adduunya inuu ka fudud yahay midka aakhira waxaa laga qaadanayaa ninku marka hadduu isbeenin lahaa uu dhehi lahaa yani war waa ka been sheegay anigu towba inay u noqon lahayd oo cadaabka aakhiro looga dayn lahaa qadafka xadkiisii iyana markaa waxaa meesha u imaanayaan markaas faqaala laa buu yidhi maya waladii bacadaka bilxaqi baan ku dhaartay maa kadabtu calayha korkeeda kuma aanan been abuuranin uma dacaahaa waa u yeeray iyadii fawacadahaa waa waaniyey waahbarahaa wuxuu u sheegay ana cadaaba adunya ahwanu min cadaabi alaakhira faqaalat laa bay tiri iyada laftirkeeda marka hadday tiraa waa iga dhacday anigu arrinkan ee markaa xadkii laga oogo cadaabka aakhira ka fududaanayan faqaalat laa bay tiri maya waladii bacadaka bilxaqi baan ku dhaartay inahu lakaadibun beenaalo weeyaan fabada-a birajuli ninkiibuu ku bilaabay waxaa laga qaadanaya licaanka in ninka lagu bilaabo oo aan haweenta lagu bilaabaynin ninka ayaa lagu bilaabaya fa shahida arbaca shahaadaatin mudici buu shabahaa sababto ah fa shahida wuxuu ka marqaati kacay arbaca shahaadaatin afar marqaatiyaal bilaahi alla yani alla subxaana watacaala uu gaga marqaati kaco u qabsaday marka licaanku wuxuu ku dhacaa sida qur-aanka kusoo arooray lafdulishhaad lafdigaasuu ku dhacaya erey kale maya maxaa yeeley qur-aanku wuxuu leeyahay waladiina yarmuuna almuxsana waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin billahi shahaaduu qur-aanku sheegay marka ashhadu billah buu dhahaya naam inahu isagu lamin asaadiqiina inuu kuwa runta sheegaya uu ka mid yahay waalkhaamisata tan dambana yacni waa marqaati midda dambena yacni wuu marqaati alla u marqaati walkhaamisata tan dambena uu ku dhawaaqaya uu ka marqaati kacaya ana lacnat allahi alla lacnadiisa caleyhi dushiisa inay ahaanaysa in kaana min alkaadibiin haddii uu yahay nacam wlkhaamisata ay shahida wayashhadu lkhaamisata midda shanaaduu marqaati yacni alla u gashanayaa maxay tahay marka taasi ana lacnat allahi marka wlkhaamisata midda shanaad marqaatideeda waxay noqonaysaa sida ugu dhawaaqay ana lacnat allahi caleyhi in kaana min alkaadibiin ayb naam ayb marka wlkhaamisata naam ana lacnat allahi caleyhi lacnad allah marka ninku saasuu ku dhawaaqayaa ayb uma hanaa bilmar'ati buu ku xijiyey haweentii shan marka saasay ku tahay afar oo shahaado inahu la min asaadiqiin inuu yahay midda shanaad oo ay noqonayso ana lacnat allahi caleyhi in kana min alkaadibiin ayb uma hanaa bilmar'ati haweenaydiibuu marka ku labeeyey fashahidat waxay ka marqaati kacday arbaca shahaadaatin billahi inahu la min alkaadibiin beenaale inuu isagu yahay afar marqaati waalkhaamisata midda shanaadna ana qadaba allahi calayha alla caradiisa korkeeda inuu yahay inuu ahaanayo marka culummada qadab iyada iyada alla caradiisa dushayda ha ahaatay leedahay midda shanaad marka carada alle iyo lacnada alle waxay yidhahdeen qadabkaasii daran sababtuna waxa ay tahay haweenta mafsadada ka imaanayso iyada yaa waxay ka daran tahay mafsadada ninka dembigiisa sababtuna wax kale ma aanay haweenta waxaa weeyaan mafsadada meesha ay mafsadadeeda waxaa ka mid a dee nasabkiibay isku dhex qasaysaa ninkii cid aanu dhalin ayay waxay leedahay waa dhalay markaasi hadhow isdhexlayaan markaasi hadhow yacnii waxay isu noqonayaan walaale isu noqonayaan maxramnimaa ka xasilaysa meeqa xugun ayaa meeshaa ka xasilayso laakiin hadday iyada runta sheegto yani iyada marka dembigeedu waa culus yahay waa ka culus mafsadadeedu waa ka culus tahay mafsadada ninka saasay culimmadu yidhaahdaan uma faraqa baynahumaa waa kala geeyey markaa dabadeed nabiga sala allahu alayh waali wasalam ana qadaba allahi calayha in kaana min asaadiqiin haddii uu yahay iyadoo weliba haddaanay dhaaranin marka oy dhaarta ka cabsato waxaa ku laazimaya rajmi maxaa yeel alla wuxuu yidhi wayadra-u canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaatin billahi cadaabkeeda saasaa oo uga riixmayaa oo loogaga riixaya waxaa marka waxaa ka riixaya cadaabka iyada marqaatiyaalkaas ay samaynayso uma faraqa baynahumaa waa kala geeyey tafriiqa marka licaanka miyaa keeno mase imaamka markuu ku dhawaaqo ayuu imaamka ku dhawaaqidiisa ayuu ku yimaadaa tafriiqu sida hadda halkan ka muuqato nebigaa kala geeyey oo furqada marka waxaa ku dhawaaqaya qaadiga laakiinse licaanka laftirkiisa furqada keensanayo marka waxaa wey qaadigu waa un bayaaninaya uma faraqa baynahumaa waa kala geeyey marka licaanka goormau dhacayaa isaga laftirkiisa xaqiiqatu lfurqa goormay dhacaysaa ninku marku dhammaysto licaankiisu miyay dhacaysaa marka markay mase markay haweenta dhammaysato haweenta markay dhammaysato yuu dhacayaa ayb marka masaladan hamarada ku jirta maxay tahay khilaafkaas khilaafkaa hamarada ku jirta waxay noqonaysaa haddii la yidhaahdo haweentu marka ay dhammaysata iyada licaankeedu ayaa xugunkii firaaqu ou imaanayaa haddii waxaa ka dhalanayso haddii ninku uu licaanka la yimaado inta uu wado ama markuu dhammaysta ninku haddii isagii uu dhinto waaba dhintay iyadoon weli kii keedii la imaanin hadda halkaas marka waxaa ka laazimaysa marka zawjiya iyada u laazimayso dhaxal iyo waxbay yeelanaysaa naam zawjiye ayaa ulaa maxaa yeele weli ma imaanin firaaq iyo kala tag weli ma dhicin haddii laakiin la yidhaha ninka dhammaysashada ou dhammaystaa ou ku xasilayaa khalaas iyada iyada marka waxaa weeya waxba kuma le ninkaasaa ku dhintay samarada ku jirta marka wataasa uma qaala waxau yidhi in allaha alla yaclamu wuxuu ogyahay ana axadakumaa midkiin kaadibun beenaale inuu yahay fahal minkumaa warma idinka mid yahay idinku taa'ibun mid tooba keenayo alaaan saddex jeer buu sidaa yidhi taa marka waxaa laga fahmaya oo laga qaadanayaa towbadii weli hadday isbeeniyaan in towbadii ay dhacayso nacam waxaa kaloo laga qaadanaya axkaamta daahirkeeda in lagu socodsiiyo axkaamta dadka maxaa yeele nabiga sala allahu aleyh waali wasalam labadooda midkoodna ma ciqaabin sababtoo ah mid kastaa waa dhaartay daahiru sharci buu nebiga marku socday sala allahu aleyh waali wasalam waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu inuunan ogeyn dadka damaa'irtooda iyo qulubtooda waxa ku jiro maxaa yeele hadduu ogaan lahaa waa sheegi lahaa nacam ma sheegin bal wuxuu ku gaabsaday ilaahay baa og buu yidhi midkiin inuu beenaale yahay wa fii lafdin laa sabiila laka adiga kuuguma sugnaanin laa sabiila jid laka adiga kuuguma sugnaanin caleyhaa iyada korkeeda laba macnaa laga qaadanayaayo mar dambe ma gursan kartid inay tahay yacni firaaq oo mu-abad ah waxaa kaloo laga qaadanayaa laa sabiila laka calayhaa war waxba kuma lihida xoola haw doonanin haweentaas nacam labadaa macnaba waa laga qaadanayaa laakiin maalku waa imaan doonaa in maalka yacni ixtimaalka hore inuu xoog badan yahay ayaad moodaa licaanka furqada licaankuna waa furqa mu-abada waay weligood isma guursan karaa ninka ay naagtaa mar dambe isma guursanayaan wa fii lafdin laa sabiila laka calayha qaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow maalii maalkayga ka waran atadaru maalii maalkayga maka tegayaa maalkayga bal ka waran qaala waxau yidhi laa maya laa maala laka maal kuuma sugnaanin iyada korkeeda in kunta sadaqta haddaad tahay mid run sheegay calayhaa iyada korkeeda ku run sheegay fa huwa isagu maalkaasi bimastaxlalta bibadeli mastaxlalta ay bibadeli istixlaalika xalaalsashada aada xalaashatay bedelkiisii weeyaan min farjihaa farjigeeda ama bimaa wixii istaxlalta aada xalaashato min farjihaa farjigeeda aad ka xalaashatay weeyaan ayaa lagu muqaabalaynayaa nacam wain kunta kadabta haddaad been ku shee haddaad been sheegtayna fa huwa abcadu laka isaga ayaa kuu fogaan badan minha iyada yacni marka waxaa weyan xoole kuma lihid weeyaan meher kuma lihid dib uguma laabanaysid meherkii sababtu waxa ay tahay haweentaani haddaad run ku sheegtayna hadda waxaa weeyaan jirkeedii baad muddo ku raaxaysatay ood yacni marka waxaa weeyaan bimastaxlalta min farjiha yaad ku qaayay maalka ku leedaha oo adiga aadan ku qaadanaynin haddaad been ka sheegtana de iyadaaba kaba sii daranba adoo xaqaagii ka oofsatay haddana inaad been kusii sheegtay ayb licaanku marka axkaamaha ayuu leeyahay sunnadu marka waxaa weeyaan meesha lagu licaantamaayo inay noqoto masjid jaamica mimbarka korkiisa sida axaadiidta qaar ay tilmaantay wacan cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rajula nin rama imra'atahu haweentiisii ayuu wuxuu ku tuuray ramaa wou ganay imra'atahu xaaskiisa ayuu ganay zina ayuu ku gaayay bizina wanta ama bilfaaxishati wantafaa min waladihaa wantafaa waana anfiyey min waladihaa canugeedii ay u dhashayna waa iska anfiyey fii zamani rasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalam waqtigii rasuulka sala allahu alayh waali wasalam ayb fii zamani rasuulillaahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam fa amarahumaa rasuulullaahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka wou amray fatalacanaa way licaantameen kamaa qaala allahu tacaala sida uu alla u yidhi ayay u lacaantameen uma qadaa bilwaladi waladkiiba uu xukumay lilmar'ati haweentiiba uu xukumay nebiga sal ly slam wafaraqa waana kala geeyey bayna almutalaacinayni labadii islicaantantayna waa kala geeyey labadii licaantantay xadiidkan waxaa kaloo laga qaadanayaa walad haddii la rabo ninku inuu iska anfiyo licaan buu iskaga anfinayaa haddii uu yidhaha aniga ilmahan haweentan ay dhashay aniga iima dhalin waa inuu licaantamo licaantankaasaana marka uu licaantamo ayaa cunugii uu kaga anfismayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa haweenta cunuga sidaa loo anfiyey ee loo diiday haweenta ayaa marka uu raacayaa oo iyada hooyadii ayuu raacayaa hooyadiis ayaana marka u dhaxlayaa bunuwo iyo yacni waxaa weeyaan yaa ka dhexaynayso saa unbu nasabka xagga unbuu ka raacayaa aabbahana wax uu u ahaanayo malaha mana dhexlaayo ilmo kaloo aabbuhu ou dhalayna ee haweentaas haween aan ahayn ee u dhashayna iyo isagu maxram isgu noqon maayaan maalan gabdho oo hore u watay oo haween kale usoo dhashay iyo wiilkan ou inkiray elicaanka uu ku inkiray wax maxramiyaa kama dheayn ka dhexayn maayaan ayb bacdi alculamaa oo waxaa la sheegaa yacnii qaarkoodna culimmada lele waaweyn laga sheegaa laakiin inay ka sugnaatay aanay caddayn iyada laftirkeeda yacnii ninkaan hadday waxaan uu anfinay hadday gabar tahay heerka yacni inay dadkaanu kala fogi inaysan shuqul isku lahayn waa guursan karaa inay yidhaahdeen xataa laakiin hadda shahwadiisii uu ogyahay biyihiisii uu ogyahay yacni taasoo kale waxa weeyaan iyo waladu zinaha iyo maya nacam waxaa la guursan karaa ma aha naam waxay kale waa waxaa weyaan laakiin waxba isuma ahan taa iyada waa saxiixinaan waxba isku isku ahayn wacan cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma ana rajula nin dama imra'ata waaweyntiisiibuu ganay bilfaaxishati buu ku tuuray wantafaa min waladihaa waladkeediina waa iska anfiyey fii zamani rasuuli llahi sal ll ly slam fa amarahumaa rasuulu llahi sal ly slam nabiga wuxuu amray fatalaacanaa way lacaantameen isagii xaal haweentiisii kama qaala allahu tacala siduu alla u yidhiba uma qadaa bilwaladi lilmar'ati buu u xukumay wafaraqa bayna almutalaacinayni waa kala geeyey halkanna waxaa daliishanaya qolooyinka dhahaya tafriiqa imaamka ayuu ka fulaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal jaaa rajulu min bani fazaara jaaa rajulun nin baa yimid min bani fazaara reer bani fazaara ah magaciisa damdamu bnu qataada la dhihi jiray cabdulhani ibni saciid ayaa wuxuu ku sheegay kitaabkiisa alghawaamid walmubhamaad la yidhaha waa kitaab madbuuco intaasoo kale la eg maktabadana waa yaala waa kitaab madbuuca wuxuu sheegaa marka mubhamaadka ku dhaco axaadiidta ayuu sheegaa hadda sida ninkanoo kale waa mubham jaa-a rajulun unbaa la yidhi rajulkan waa kee marka see lagu ogaadaa mubhamka mubhamka waxaa lagu ogaadaa xadiidka duruqdiisa in la jamciyo dariiq kamida marka lagu ogaanaya magaca dariiq waxaa laga yaabaa inuu magacii ku yimid dariiqa kalena aanu ku imaanin magaci wuxuu yidhi marka ana rajulan jaa rajulu min bani fazara yimid ila nabiy buu yimid sala allahu alayh ali wasalam faqaala waxa uu yidhi ina imra'atii xaaskayga waladad waxay dhashay hulaaman wiil aswada madow midabka unbaa kala duwan wiilkxaaskayga wiil madow bay dhashay faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yidhi hallaka ibilun geel ma leedahay qaala nacam buu yidhi haa qaala famaa alwaanuhaa midabadeedu waa maxay qaala xumrun gudguduud waa cascas yihiin qaala waxauu yidhi fahal yakuunu fiiha ma yahay dhexdeedu ma ahaad ma ahaanayaa min awraqa mid yacnii min awraqa mid madow iyo yacni caddaan xigeen ah mid midabkiisu yacnii madow uu ku dheehan yahay madow aada saafi o aan aan ahayn maazari isaga wuxuu yidhi fahal laka fahal yakuunu fiiha min awraqa waxa uu yidhi fahal yakuunu fiiha dhexdeeda ma yahay min awraqa mid yacnii maaran mid maaran oo markaa yacni maariin ah ayb ama yacni maroon ah ma ku jiraa asmar ayb asmaci isagu wuxuu yidhi geela midka yacni midabkiisu caddaan xoogaa madow xigta oo ku jira awraq la yidhaahdaa qaala waxa uu yidhi ayb qaala waxa uu yidhi marka manaa waxay ka dhigan tahay fahal yakuunu ma ahaanayaa fiiha dhexdeeda min awraqa ay awraqu fahal awraqu fiiha weyaan mid maaran dhexdeeda ma yahay marka mintaana iska zaa'ida ah nacam marka waa jaraysaa wax ka dambeeyo laakiinse wax ka dambeeya way jaraysaa laakiinse xagga macnuhu waxaa weeyaan ism ismu kaanahaad asaga unbaa noqonaya nacam fahal awraqu fiiha saasoo kale ay noqonaysaa maxaa yeelay hal waa istifhaam istifhaamkuna waa shibhu nafyi waay nafyi iyo shibhigiisana mintaan waa gashaa zaa'idada ah qaala waxa uu yidhi ina fiihaa la wurqan ina fiihaa dhexdeeda waxaa la wurqan kuwa yacni marka maaran waa ku jiraan qaala waxa uu yidhi faanaa ataaha dalika faanaa xageebau ataaha uga yimid dalika kaagaas ama faanaa kayfa sideebaa ataaha ugu yimid dalika kaagaas qaala waxa uu yidhi casaa waxau mudan yahay an yakuuna inuu ahaado nasacahu inuu mid inuu jiitay cirqun fiir ama tafiir inay jiidatay qaala waxau yidhi casaa waxaa dhaba ama waxaa dhici karta an yakuuna nasacahu inuu an yakuuna inuu ahaado huwa isagu nasacahu inuu jiitay cirqun inuu jiitay yacni xidid fir ama yacni tafiir inay jiidatay oo geel bayaalkiisii hore iyo dadkii uu ka farcamay tafiirtiisii hore noocan midabkan inay lahayn oo marka kaa ay soo jiidatay qaala waxauu yidhi wahaada kanina casaa waxaa xaqi waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu ahaado huwa isagu nasacahu inuu jiitay cirqun xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa awalan abi hureyra wuxuu yihi nin baa nebigu yimi sala allahu aleyh wali slam markaasuu wuxuu yidhi ina imra'atii waladat ghulaaman aswad oo ah xaaskaygii waxay dhashay wiil madow taa marka waxaa laga qaadanaya waa tacriidan sarbeeb baa ku jirto kaanahu inuu leeyahy ani iima dhalin laakiinse waxaa laga qaadanayaa marka altacriidu binafyi lwalad qofku inuu yidhaaho waladka inuu iska anfiyo oo habka noocan oo kale u anfiyo sarbeeb uu ku anfiyo ma waajibinayo xadulqadfi xad ma waajibinayo laakiin arrintaa daymaa ku sugan ibnu daqinciid sida uu yidhi maxaa yeelay ninkan mustafti waayo calaa sabiili lfatwa yani calaa sabiili alabi lfatwa ayuu u yimid fatwa doonis ayuu u yimid nacam daruuradaana marka keenayso de waxaan xukunkeedu rabaa inuu ogaado marka masalada waa kala duwan tahay haddii ninkaanu uu rabo inuu shay xukunkiisa ogaado iyo marka uu asaga khabar uu sheegayo ay tahay ee uu rabo inuu iska anfiyo yacni wiilka cunugiisa marka wuxuu leeyahay ibnu daqiilciid halkan ninkaan uma imaanin inuu wiilka anfiyo ee nebiga ayuu jawaab ka rabaa arrinta noocaana maxay xukunkeeda noqonaysaa de taa iyo tanna waa kala duwan yihiin ama laakiin qofku hadduu sarbeebo qof qadaf uu ku sarbeebo xad laga yaaba inay waajibiso nacam saw taas waa cabiray ibnu daqiilciid raximahullah waayahay marka wuxuu yidhi nabigana sala allah waxaa kaloo laga qaadanayaa tuhmadaha noocaan oo kale ah ictibaar inaan la siinin cunugeyga midabkaanuu leeyahay anigu marka inaanan alinaa laga haddaan haweentii lagu haynin wax xun faaxisho aan lagu ogeyn ama lagu tuhmaynin ama lagu hayninba ama calaamadaheedii aynan meeshii ka muuqanin bimujarad yacni waxaa weeyaan midabkaa kala duwanaaday maya ayb marka waxa uu yidhi hal laka nabiga sala allahu alayh ali wasalam marka wuxuu ku yidhi markuu ninkii sidaa yidhi hal laka hal laka ibilun geel maleeda qaala nacam qaala famaa alwaanuhaa midabadeedu maxay tahay qaala xumrun waa cascas yihiin qaala fahal yakuunu fiiha min awraqa mid yacnii maaran ma ku jira qaala ina fiiha la wurqan kuwa maaran baa ku jira qaala fa anaa ataaha dalika sideeba ugu yimidkaa waxaa laga qaadanaya marka shay laba shay oo mawjuud ah oo shabah ka dhexeeya in la yskaga qiyaasan karo oo hadda waxaa weeyaan geelii iyo wuxuu isaga qiyaas qaatay iyo wiilkan hadda isaga oo dhalay iyo isaga qiyaas qaatay labadu mid kana waa mawjuud kana waa mawjuud jaamica ka dhexeeya waa maxay marka shabah yacni jaamica ka dhexeeya waa maxayna cirqi inuu mid kastaa jiitay oo wuxuu leeyahay adiga geelan sida uu cirqi hore oo usoo jiitay yaa laga yaabaa cunugaagaana cirqi hore inuu jiitay marka nascul cirqi baa jaamic ah cillada kulminaysa kaas waay faraca faracuna waxaa weeyaan waa wiilkiisanbaa farac laga dhigtay asalna waxaa laga dhigay geeli uu yaqaanay wax uu yaqaanay marka ayaa wuxuunan aqoonin oo laakiin labada shay shabah ka dhexeeya layskugu qiyaasay habkaasaa marka nebigu uu wax uga dhaadhiciyey sala allahu alayh waalihi wasalam marka dadku waxyaabaha ay yaqaanaan waxbaa lagu fahamsiin karaa nacam soo ma garanin waxyaabaha ay yaqaanaan waxbaa lagu fahamsiin karaa laakiin marka la joogo baabul asmaai wasifaat tilmaamaha alloo kale iyo marka la joogo qiyaas ma geli karaa tilmaamaha ilaahi subxaanah watacaala hal qiyaas oo noo anwaacda qiyaaska ka mid ah galo qiyaasul owlaa la yihaha kaasna waxaa weeyaan sifo kastoo kamaala ee bani aadam haysto haddaynan alla nuqsaan ku ahayn asaa uga owleysan ilaahay baa uga owleysan qur-aankaana taa tilmaamayo wahuwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduhu wahuwa ahwanu calayhi walahu lmathalu lclaa fi samaawaati walardi walahu lmathalu lclaa fi samaawaati walardi iyo walilahi lmathalu laclaa iyo marka taasi marka waxaa weeyaan qof kastoo hadda maalan qurux oo jamaal lagu sheegay allah kaga oleysan jamaalka nin kastoo karam lagu sheegay iyo deeq iyo ilaahay baa kaga deeq ayaa kaga sii karam badan nacam ayb waa nebigana axaadiidtiisu waa ku badan tahay taas oo kale nacam laakiin qiyaasu shabah ma galo baablasmaa sifaat qiyaasu shabah haddaad la timaado tashbiih baad gelaysaa nacam ayb waa ka ilaalinaysaa kaasoo kale marka culamada qaarkood waxay ka daliishadeen marka xadiidkan qiyaaska inuu yahay masder sharci ah qaar baa ka daliishada laakiin hadda halkan ibnu daqiilcid isaga wuxuu yidhahdaa nadar baa arrintaa ku sugan sababtoo qiyaas hadda laba qadiyo sharciya ma isu qiyaasanin nebiga sal lla ly slam wahadakanina waxau yidhi qaala ninkii markaa wuxuu yihi casaa an yakuuna nazacahu cirqun inuu jiitay ayaa la arkaa qaala waxau yihi wahadakanina casaa an yakuuna inuu ahaadaa la arkaa nazacahu inuu jiitay cirqun xidid ama yacni fiir fir hore wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxa ay tihi ikhtasama sacdu bnu abi waqaas iyo cabdun binu zamca ayaa dooday waxay ku doodeen marka fii hulaamin bay ku doodeen wiil ayay ku doodeen faqaala sacdun sacad waxau yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow haadaakani ibnu akhii walaalkay wiilkiisii weeyaan oo anaa adeer u ah cutbata bni abi waqaas cutbahan marka culimmadu waa qaar baa waxay yidhaahdeen qaar baa saxaabada ku daray laakiin sida xooga badan waxaa weyan uxud baa lagu dilay isagoo gaalada la socdo saxaabi ma ahayn marka markaas sacd bn abi waqaas wuxuu leeyahay walaalkay ila dhashay oo igu ku aab ku aababau ahaaye isaga ayaa dhalay buu yidhi wiilkan marka anaaanaa qaadanayo adeer u ah cahida ilaya waa igala dardaarmay annahu isagu ibnu wiilkiisa inuu yahay uu ii sheegay oo igulana dardaarmay undur ilaa shabahihi undur bal eeg buu yihi rasuulka ilaahi ilaa shabahihi ekaanshadiisa undur bal eeg buu yidhi ilaa shabahihi ekaanshadiisa bal fiiri buu yidhi sida bal ekaanshadiisa ay tahay bal eegoo fiiri buu yidhi qaala cabdun binu zamca waa u egyahay yani hulaamkan walaalkayba u egyahay wa qaala cabdu bnu zamca waxa uu yidhi cabdun binu zamca haadaa akhii walaalkay weeyaan kan yaa rasuula allah wulida waa la dhalay calaa firaashi abi aabahay gogashiisa lagu dhalay min waliidatihi addoontiisaana xaggeeda looga dhalay addoontiisii baa dhashay addoon aabahay leeyahay oo firaash u joogtay yaa dhashay fanadara rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu eegay ilaa shabahihi buu eegay ekaanshadiisa fara'aa wuxuu arkay shabahan ekaansho bayinan cad bicutbata cutba uu shabaho faqaala waxa uu yidhi huwa laka adaa iskale yaa cabduyaa cabdu bnu zamca yaa cabdu bna zamca adaa iskale buu yidhi nacam alwaladu lilfaraashi alwaladu waladka lilfiraashi firaash ayuu ku sugnaadaa walilcaahiri midka zaaniga ahna alxajaru hungoobid ayuu leeyahay iyo inuu waxwaayo waxtajibii minhu ka xijaabayaa sawdatu sawday falam yara sawdata sawda ma arkin ninkaasi qad weligii halkan marka xadiidkan axkaam fara badan baa ku jirto sacad iyo waxaa dooday iyo yacnii iyo cabdu bnu zamca nabigay isula yimaadeen sala allahu alayh ali salam marka nabiga dadka isaga kala saari jiray waajibna saasaa dadka ku ahayd inay nabiga ula yimaadaan qadaayaadkooda ay isku hayaan faqaala sacdun waxau yidhi yaa rasuula allah hada bnu akhii cutbata bnu abi waqaas cutbata bni abi waqaas walaalkii cutba ayaa wiilkiisi weeyaan buu yidhi cahida ilaya waa igala laba shaybuu marka keenay cahida ilaya waa igala dardaarmay annahu ibnuhu inuu yahay undur ilaa shabahihi ee ekaanshadiisana bal eeg buu yidhi labadaas ayuu marka qabsaday wa qaala cabdu bnu zamca hada akhii waa walaalkay buu yidhi yaa rasuula allah wulida calaa firaashi abi aabahay zamca firaash gogashiisa lagu dhalayoo min waliidatihi baa dhashay addoontiisi marka waxaa ishaya nin marka dhahayo gogolay ku cunugaanu gogol buu ku dhashay aabbahay gogashiisa iyo iyo sacd bnu abi waqaas oo ku doodayo walaalkay baa dhalay laakiin gogol asagoo aan sheegin ekaansho kaliya sheegay waaya fara-aa marka marka wuxuu yidhi fanadara rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ilaa shabahihi buu eegay ekaanshadiisa fara-aa shabahan buu arkay ekaansho bayinan cad ayuu arkay bicutba oo u eegyahay uu shabaho faqaala huwa laka yaa cabdu bnu zamca isagoo sidaa ugu eg cutba ayaa sacad aan la siininoo waxaa la siiyey cabdu bnu zamca firaashkii baa la xoojiyey marka nacam oo xukunka yacni ilxaaqa firaashka iska leh nacam waxaa laga qaadanayaa haween nin guri u joogto haddii marka cunug ay dhashay lagu murmo mid uu yidhi anaa dhalay cunugan iyo kii qabayna uu leeyahay anaa dhalay oona ii dhashay ay ku murmaan waxaa qaadanaya cunuga midka ay gogasha u joogto hadduu doono xaqiiqada ninkaa kale ha dhalo hadduu doono wuxuu yidhi marka fara-aa shabahan bayinan bicutba markaasuu nabigu yidhi huwa laka yaa cabdu bnu zamca alwaladu waladku lilfiraashi buu ku sugnaadaa gogasha walilcaahiri zaanigana alxajaru khayba ayaa u sugnaatay iyo hungoobid alxajar culamada qaar waxay ku fasiraan xajarka hadda macnaha dhagaxa waxaa loo jeedaa de qofkii wax waaye dhagax buu meesha ka qaadanayaa waa hungoobay baa laga wadaa bacd alculamaa waxaa yidhaha alxajaru dhagax in laga badiyo oo la rajmiyaa u sugnaatay laakiin macnaha waa laga fiican yahay sababtoo a nin kastoo zaaniya lama rajmiyo mid waxaa jira boqol karbash lagu dhufanayo sooma garan marka in cumuumka laakiin zaani kasta maxaa maxaa maxaa ka dhexeeyana shayga zunaado dhan maxaa ka dhexeeyana khaybada iyo hungoobidda waa ka wada dhexaysa in ereyga saa lagu macneeyaa wanaagsan marka ibnu daqiiq saas uu leeyahay oo cumuumkaa wanaagsan waxtajibii minhu ka xijaabayaa sawdatu sawda marka sawda iyadoo xaggay kasoo gashay sawdata binti zamca la yidhaha cabdun binu zamcay la dhalatay wiilkan marka nebigu uu u xukumay sawda aabaheed walaalow kale u noqonaa soo maaha sawda binti zamca iyo wiilkaanoo asna ina zamco loo xukumay maadaama laakiin shubha ay jirto ayaa nabiga sala allahu alayh waali wasalam sawda uu yidhi ninkan ka xijaaba sida walaalkaa rasmi ah oo kale ha ula dhaqmin ka xijaabo nacam falam yara sawdata qadu weligii sawda ma arag iyadoo loo xukumay aabaheed weliba soo ma kasin masalaha marka meeshan kasoo baxayso qaacida maalikiyadu ay qabsadaan baa jirto nacam oo bacd almaalikiya qaacida ayay qabsadaan oo qaacidada waxay tahay waxaa la yidhaha alxukmu bayna xukmayni xugun laba xugun udhexeeyo xukunka labada xugun udhexeeya waxa ay tahay faracan ayaa laba yani wuxuu shabahaa laba asal farac laba asal shabaho weyaan oo tan oo kale hadda waxa weeyaan dhinac marka mushaabahada marka la fiiriyo mushaabahada marka la fiiriyo wuxuu shabahayaa ninkaa kale firaashka marka la fiiriyana wuxuu shabahayaa ninkan nacam marka labadii xugun nebigu waxbaa ku kala xukumay farac kastaa goonidiisa asal kastaa goonidiisa ayuu ayuu faracan u haleeshiiyey oo waxay leeyihiin dhinaca dhinaca yani firaashkana wuxuu siiyey nabiga sala allahu alayh waali wasalam cabdun binu zamco u xukumay oo asalkaas halkaasaa faracan la haleeshiiyey isla faracan asalkii mushaabahadana waa la qaatayoo sawda ayaa ka xijaaba layidhi ka xijaabsiga ka xijaabashada la faraayo sawda maxay ku timidna shabaha u ekaanshada ninkaa lagu tuhmay addoontaa ka sinaystay lagu tuhmay weeyaan nacam ayuu ka shabahaa soo ma garana marka alxukmu bayna xukmayni baa layidhaha marka faracan hadduu laba asal shabaho labada asalba inaan la tuurin kana dhinac u ka qaato xugun kana dhinac xugun kale uu ka qaato sidaas maalikiyada saas badanaa yani ku iyagu qabtan waxay leeyihin marka hal asal keliya looma barax tiraayo hal asal keliya ula siin maayo nacam culamada kalena waa ka doodaan oo nadar kama marna sawdana de umulmu'miniin radia allahu canha khadiijo markay nabiga ka dhimatay sawdu guursaday wa can caaishata radia allahu canha anaha qaalat waxay tihi ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu dakala calaya waa ii soo galay masruuran xaal uu yahay mid faraxsan isagoo faraxsan la farax geliye tabruqu ay ifayso asaariiru wajhihi wejigiisa diilima diilimada wji foolkiisa uu leeyahay nacam xariiqimaha foolka qofka ku yaalo foolka xariiqimaha marka qofka markuu indhaha kor u taago kale xariiqimo ayaa foolkiisa uu yeeshaa tabruqu iyadoo ay ifaysa asaariiru wajhihi wejigiisa diilimada diilimaha iyo calaam iyo yani diilimaha uu leeyahay foolka iyadoo ay ifayso fa qaala waxauu yidhi alam taray saasaa loo aqra alam taray miyaadan arag caaisha ana mujazizan mujaziz ana mujazizan bikasri zaayi waa loo dabdiyey bifatxi zaayina waa loo dabdiyey ana mujazazan in la yidhaha iyo mujazizan labadaba nadara wou eegay aanifan goor dhoweyd ilaa zayd bni xaaritha ayuu eegay wa usaamata bni zaydin iyo usaama bni zayd fa qaala waxa uu yidhi ina bacda haadihi alaqdaami gomodahan qaarkood la min bacdin qaarka kaley ka ahaadeen wa fii lafdin kaana mujazizun mujaziz wuxuu ahaa qaa'ifan mid qaa'ifoo dadka sinjigooda isu sooci yaqaan ayuu ahaa halkan marka waxay leedahay wuxuu leeyahay dakala caaisha waxay leedahay dakala calaya nabiga iisoo gala masruuran isagoo faraxsan tabruqu ay ifaysa asaariiru wajhi wejigiisa diilimaha ku yaallo yacni diilimaadka ka kaco wejigiisa iyadoo ay birbirqaayaan oo ifayaan ayb mufradkiisu sarar ayaa la yidhaha iyo sirar ayb waxaa kaloo lagu jamciyaa asraar ayaa lagu jamciyaa asaariirna waa jamculjamci waay asaariir wejhi faqaala alam taray markaasuu wuxuu yidhi alam taray miyaadan arag marka nebigu waa aad ba ugu farxa arrintan sababta farxa keenaysana waxay tahay gaalada mushrikiintaa duri jirtay usaama oo usaama nin madow buu ahaa aada madow zaydna ma madoobeynoo waa caddaa marka waxay leeyihiin kaanahum yacni waxay tuhmayeen usaama in zayd aanu dhalin oo kale marka nebiga calayhi salaatu wasalaam arrintan marka midabkuna waxda waxaa weeya waa soo marnayo wax ku xiran weyn ma aha marka waxaad garanaya hadday sidaa tahay marka nebigu wuxuu ku farxay marka labada nin waa is yeesheen markii uu yidhi nin sinjiyada aqoon u lahoo sinjiy sinjiyahan ah markii uu sheegay way farax gelisay maaa nebigu zaydna waa jeclaa usaamana waa jeclaa naam xibu wa bnu xibi rasuulillahi bu ahaa usaama zaydna waa jeclaa usaamana waa jeclaa nabiga sala allahu alayh ali wasalam marka waxa uu yidhi alam taray miyaadan arkin ana mujazizan mujazis mujazis ibnu lacwar ayaa la yidhaahdaa almudlaji alkinaani mujazis almudlaji ayaa la yidhahda nadara wuxuu eegay anifan goor dhaweyd ilaa zayd bni xaarisata wa usaamata bni zayd riwaayo weliba waxay leedahay ma aanu aqoonin labadooda waa maray ku wada daboolnaayeen wejigooda ma arkaynin lugaha keliya unbaa ka faydnaa lugaha bis bau arkay naam riwaayadaasaana aada usii macno ballaaranba fa qaala markaasuu wuxuu yidhi nadara anifan ilaa zayd bni xaarisata wa usaamata bni zayd faqaala waxau yidhi ina bacda hadihi alaqdaami gomadahan qaarkeed la min bacdin qaarka kale ka ahaadeen waa isdhaleen labadaa nin weeyaan aad ba ugu farxa marka carabtuna qiyaafadu waa yaqaaneen qiyaafadu marka waa culum ay yaqaaneen bay ahayd dad baa aad weliba usii yaqaanay bacd alculamaa waxay leeyiin qolooyda qoladan mudlajiyiinta aada u taqaana marka qaa'ifku inuu mudlaji yahay ma la shardiya lama shar waxaa taa iyadoo muhiim ah aqoon inuu uleeyaha la shardiya allahu aclam zamankan dambana qiyaafadu hadda waxay kusoo hartay ku badatay waxaan la yidhaha d n a-ga waxyaabahan la dhahay ku badatay oo waxaa weeyaan hidayaalkan waxyaabaha sido oo jiinaadka oo yani hidayaalka sido coromosom iyo waxyaabahaasay dhahaan waxyaabahaasaa marka waxaa weeyaan d n a-ga dadka marka waa isleeyahay dadka isdhalay d n a-gooda haddii lakana dhiig laga qaado kana dhiig laga qaadee la baaro waa la garan karayaa nacam inay isdhaleen iyo in kale marka waa un nooc qiyaafada kamida u nacam waxaa carabtu ay taqaanay iyadu laftirkeeda qawaacid iyo waxun bay u isticmaali jirtay tii weeyaan un tanna hadda nacam oo kale waxyaaba marka xugun ma lagu dhisi karaa marka qiyaafada xugun ma lagu dhisi karaa nacam ee marka waxaa weeyaan shaafici imaam maalik ee shaaficiyadu waa ku dhisaan ayb maxaa yeeley shaafici wuxuu leeyahay nabiga sala allahu alayh waali wasalama waa farxay hadda nebiga waxaan baail ahayn ku farx wax baatil ah ma ku farxaayo xaq unbuu ku farxaa marka qiyaafadu waa inay xaq tahay hadday xaq tahayna axkaamtii marka qaarkeed waa in lagu dhisi karo marka nacam xanafiyadu iyagu waxay dhaheen arrintan dooday ahayd mushrikiin ay xaggooda ka timid ay ku doodeen nabigana sala allahu alayh waali wasalama xugun hadda lagu kala saari maynin laakiinse dood ma ahaynay dheheen marka haddaanay dood ahayn marka de dooday kala saari kartaa meesha lama keeni kara yidhaahdeen nacam culamada kalena waxay ku jawaabeen inkastooy suura khaasa ay tahay laakiin wej caamay yeelan kartaa wejkaasuna waxa uu yahay dalaalat lashbaahi cala alansaab nasabku inuu isshabaho waxaan ka qaadanaynaa marka jiha dhinac marka laga fiiriya xadiidka waa ka taa waa ka qaadanaynaa waana ku camal falaynaa dadka hadday mar maalan la kala saari waayo kale hab kale lagu kala saari waayo qiyaafada waa lagu kala saari karaa ayb marka waxau yihi wafii nacam wafii lafdin kana mujazizun qaa'ifan buu ahaa wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala dukira alcazlu cazligii baa la sheegay lirasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalama nabigaa loo sheegay sala allahu alayh ali wasalam faqaala waxauu yidhi walima yafcalu dalika muxuu u samaynayaa sida axadukum midkiin walam yaqul ma dhihin falaa yafcal dalika axadukum midkiin yaanu samaynin ma dhihin marka waa inay karaaha ku jirto fainahu shaaniya laysat nafsu nafi ma jirta makhluuqatun la abuuraayo ila allahu alla khaaliquha ka abuurayo weeyaan alla waa abuuraya naf la abuuraa oo loo qoray in la abuuraa ma jirto ilaa alla waa abuuraya subxaanahu watacaala marka xukunka casligu karaaha inay ku jirto laakiin waxay culimmada qaarkood yidhaahdaan haweenta xorta ah haddaan iyada idinkeeda aanay ahayn waa la karaahaystaa nacam addoontana waxaa weeyaan iyada waa banaan taha sabab haddii uu leeyahayna de waa bannaan yahay wa can jaabir ibni cabdi marka laakiin qofka isleh qadarka aada uga hortegtid oo kale iyo munaasaca ay ku jirto waa iyadu waxaa weeyaan marka khatarteeday leedahay wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal kunaa waxaanu ahay naczilu inaan casli samaynayna casliguna waxaa weeyaan qofku marka ay shahwadii kasoo dhowdahay inuu bannaanka ku daadiyo kunaa waxaanu ahay naczilu inaan casli samaynayna walqur'aanu qur'aankuna yanzilu walxaal alqur'aanuna yanzilu uu soo degayo low kaana shayan shay hadduu ahaan lahaa yunhaa canhu low kaana hadduu ahaan lahaa huwa casligu shay-an shay shaygaasoo yunhaa canhu la reebayo lanahaanaa canhu lqur'aanu qur'aankii baa naga reebi lahaa xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa qur-aanka taqriirkiisa in lagu camal falayo nacam xilliga rasuulka sala allahu calayh waali wasalama maxaa yeele qur-aanna waa soo degayey nebigiina waa na dhex joogay hadda haddii uu qalad yahay waxyi baa naga soo degi lahay waay nacam fahamka asxaabta saas weeyaan nacam marka ninku ninka saxaabiga hadduu camal sameeyo xilliga rasuulka sala allahu calayh waali wasalama ee nebigu aanu ka arkin ma lagu qiraayo haddii camalkaas uu baatil yahay ma loo qiraayaba ama uu bidca iyo waxa lamida uya sharciga aan ku banaanayn marka taa darti taa marka daliil u noqon mayso xadiidku wuxuu radinayaa qolooyinka iyagu dhahayo intay soo qaataan saxaabi fal sameeyey falkaasna nebigu aanu hadda ka hor sheegin in bidco la samey karay daliil u tahay dadka dhahaya xadiid maxaa yeelay saxaabigu xilligiisa waxyigaa soo degayey waxyigii ma dhammaystirminoo waxyigii baa soo degaya marka haddaa waxyiga aanu dhammaystirmin oo waxyiga uu socday weli waxyigaa qaban lahaa waay laakiin adiga maxaa ku qabanaya alyawma akmaltu lakum diinakum gadaasheed wacan abi darin radia allahu canhu anahu samica rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nabiguu maqlay yaquul isaga oo laysa min rajulin nin ma jira iddacaa ligayri abiihi aabbihi cidaan ahayn sheegtay walxaalu huwa isaga oo yaclamuhu og ilaa kafara waa gaaloobaya waman iddacaa qofkii sheegta maa laysa lahu waxaanu u sugnaanin isaga falaysa minaa naga mid ma aha waliyatabawa ahaana ka diyaarsada maqcadahu meeshuu ka fariisan lahaa min annaari naarta waman dacaa rajulan qof qofkii ku sheego bilkufri gaalnimo ow amase qaala yidhaha caduw allahi yaa caduw allahi yidhaahdo walaysa kadalika walxaal laysa kadalika sidaana ownan ahayn ilaa xaara calayhi waa kusoo laabanayaa takfiirkii isaga buu kusoo laabanayaa kda cinda muslimin walilbukhaariyina naxwuhu baa usugnaatay waxaara bimacnaa raajaca weeyaan xadiidkan wacan abi darin radia allahu canhu abu dar alghifaari weeyaan jundub bnu junaada la yidhaha jundub bnu junaadat alghifaari kaana qawaalan bilxaqi nin xaqa ku qowlid badan buu ahaa xilligii jaahiliyadana wuxuu ahaa nin fahmay asnaamtan in la caabudo inaynan wanaagsanayn wuxuu dhintay rabada ayuu ku dhintay sanadkii soddon iyo laba markuu ahaa ibnu mascuud baa ku tukaday baa la yidhi anahu samica rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam oo maqlay yaquul isagoo le laysa min rajulin iddacaa hayra ay laysa rajulun mintaa waa zaa'ida nafibaa nafyi bay gashay soo ma jeedin laysa min rajulin ay laysa rajulun nin ma ahaanin iddacaa ligayri abiihi markaa sheeganayo aabbihi cidaan ahayn huwa yaclamhu isagoo og ilaa kafar waa gaaloobaya naam marka laysa min rajulin laysa ay laysa rajulun waayahay ilaa kafara waa gaaloobaya kufrigaani marka waa kufru nicma weeyaan aabbihii dhalay ee sababkiisa adduunyada uu ku yimid buu inkirayaayo ku dii ayuu diidayaa waa kufriga noocan oo kale kufri asqara weeyaan waana kufru nicma diinta miduu uga baxaya ma aha kufrigana ahlu sunnada labay u qaybiyaan kufri akbara iyo kufri asqara ama kufrun akbar iyo kufrun duuna kufrin ayay u qaybiyaan kufriga marka waxaa weeyaan sidaana waxaa keenayo iimaanka asal ee farac u qeybsamo kufriga asal aslul iimaan kasoo horjeedo waa kii diinta looga baxayay kufriga farcul iimaan kasoo horjeedana waxaa weeyaan waa kufriga kufrun duuna kufrin maxamed ibnu nasr almarwasi tacdiim qadir salah saasuu ku tilmaamaya ahlu xadiidka kasoo naqli ahlu xadiidka uu kasoo naqlinaya marka iimaankiiba asal ee farac leh oo hal darajo ma aha iimaanku iimaan maxaa kasoo horjeeda kufri aslul iimaan kufriga kasoo horjeeda mid diinta looga baxo farcul iimaan kufriga kasoo horjeedana sharcigu kufri waa ku sheegay waxyaabo badan waxay noqonayaan kufrun duuna kufrin sidaas baad marka ku kala garan kartaa sheikhulislaam ibnu taymiyana wuxuu yidhaahdaa nusuusta hadday kusoo aroorto kufriga haddii la macrifeeyo ee al la geliyo waa kii diinta looga baxayay ilaa kaasaa machuud a maogtahay haddii la nakireeyana marka waa la eegayaa nacam midka markaa uu gelaya aslul iimaan inuu ka hor imaanayo iyo inuu ka hor imaanayo farcul iimaan ayb waman iddacaa marka qofkii sheegto maa laysa lahu wax aanu usugnaanin waxaan agtiisa oolin buu sheeganayaa cilmi owsa lahayn hanti owsa lahayn caqli owsa lahayn waa mutashabbicun bimaa lam yucda weyaan qofkaa isagaa falaysa minaa anaga naga mid ma aha falaysa minaa yacni anaga naga mid ma aha dariiqeenna ma hayo ma naga mid aha marka laysa milanaa in la yidhaha ma aha horaan usoo sheegnay waa tafsiiru lmurji-a tafsiirkaas culamada salafku waa diidi jireen tafsiirkaas oo kale maxaa yeelay oo haddii uunan sheeganin wuxuusan ahayn nebiga mau lamid noqon lahaa lamid ma la mid noqon lahayn mar walba waliyatabawa-a ka diyaarsada maqcadahu booskuu ka fadhiisan lahaa min annaari naarta marka inay kabiiro taha laga qaadanaya qofku inuu isku dharjiyo waxuusan ahayn kabiira min alkabaa'ir weeyaan waa khatar marka waman dacaa rajulan qof qofkii ku sheego bilkufri gaalnimo qofkii ku sheego yacni waman ramaa bilkufri saasoo kale tadmiin camal inuu ku jiraad muudaan waman dacaa rajulan qofkii qof ugu yeero bilkufri gaalnimo ku tuuro saa ugu yeero gaal yahow yiraa ow qaala caduw allahi yiraa yaa caduw allah walaysa kadalika sidaana aanu ahayn hadduu sidaa yahay marka ka waran kufriga hadduu ku sifaysan yahay oo uu yahay waxba dambaabi maayo naam ayb maxaa yile xadiidku walaysa kadalika uu qeyd uga dhigay ma dhici kartaa qof muslim ahaa marka inuu gaaloobo way dhici kartaa maxaa yeele kitaabu ridda culummadu maxay kita riddadu maxay kitaab ugu sameeyeen haddaanay jirin marka kufriga akbarkaana waxaa weeyaan marka waa qaybo badan yahay mana ahan keliya juxuud keliya ma aha inuu wax diido wax inkiro keliya ma aha oo wuxuu leeyahay yacni juxuud uu leeyahay shaki buu leeyahay icraad buu leeyahay wuxuu leeyahay yacni istikbaar buu leeyahay iyo ibaa kufri ibaa-in waistikbaar baa jiro wahaakada nacam ilaa shan ibnulqayim wuxuu ku taxay kitaabkiisa madaariju saalikiinka nacam ibliis kufrigiisu ma jahli buu ahay hadda jahli ma ahayn waa yaqaanin rabbi rabbigii maxaa u ahaa kufrigiisu waa istikbaar buu ahaa amarka allow iska weynaysiyey inuu u hogaansamo ka weynaaday qofku marka hadduu inqiyaadka diido war sharcigii ilaahay inuu u hogaansamo hadduu diido inqiyaadku asal ee farac buu leeyahay ibnu taymiya saalimulmasluulka sida uu ku dhigay asalkiisu waa qalbiga inqiyaadka qalbigaa qofka haddii laga helo oo sharcigu inuu iltisaamo sharciguna u hogaansamo hadduu qofka dusha u rito arrintaa iyada ah laakiin ma'muurkii shaygii la faray ounan la imaanin ma gaaloobaya taas shayga uu ka tegaya haddaan iskiis gaalnimo unan u ahayn u fiirso taana marka waxaa weya waxaa ku tusaayo amarka alla waa aadam uma hogaansamin oo geeddii waa ti uu cunay laakiin ma gaaloobin aadam ibliisna amarkii allou diiday inuu u hogaansamo waa gaaloobay sababta waa maxay waxaa ku jira yacnii labadooda amar alla waa ka tageen marwasi wuxuu leeyahay attarku maca alibaa'i kufrun amarka alloo laga tago oo ay la socoto laakiin diidmo iyo kasantaagid diidmada hadda maxaa ka mid a maalan sharciga ilaahi loo xukuntamo may loo xukuntami maayo nacam one maxaa dhacay wuxuu ku leeyahy waqtigan lama soco karo wuxuu ku leeyahay waqtigan yacnii ma maya ma lagu dha waa wuxuu inuu u hoggaansamo u diidayaa nacam waqtigan saalix uma aha waa laga fiican yahay hadda maan dad gacmo jarjaraynaa waxaas waa inqiyaad male qofkaas nacam qalbigiisa carabkiisa ka tarjumaya soo ma kasin tan kale waxaad arkaysaa iyadana sidoo kale inqiyaad la-aanta ficil markuu kusii dara ka waran marka asoo sidaa ku yidhi haddana markuu kusii dara ficilo uu yidhaa dadka diinta ku dhaqmaa waa laynaynaa nacam waxa aan ku laynaynan kula dagaalaynana waxaa weeyaan diintaas ay ku dhaqmayaan waa la dagaalamaynaa sababtu waa maxay inay diin waddanka ku dhaqaanay rabaanaan ula dagaalamaynaa lama dhihi kaasoo kale adiga ma muslimi kartid wadaadow nacam wadaadow kaasoo kale adiga muslim ma ka dhigi kartid nacam ninkii yidhaha kaasi muslim ma ahanna maaha inuu gaaloobe inuu takfiiri inuu yahay ma aha al umuuru wasatun bayna takfiiriyiintaas iyo waxay udhaxaysaa dadkan yacni iyagu markaa taqsiirka samaynaya ka-anaba adduunka wax gaaloobaba aanay jirinba nacam waxaad arkaysaa marka masaa'il nawaaqidul islaam ka mida culummadu ay qarireen yaad waxaad arkaysaa dad aan noocaas waxay ka soo saarayaan say u wadaan u wadaan inaan noocaas wax lagu gaaloobaaba aanu aanu ahaynba ayay ka soo saarayaan naam ayb say u wadaan u wadaan u wadaan waxaan lagu gaaloobin oo kale ka soo saarayaan naam marka laakiinse haddaanu adigu kuu kala cadaanin qofkan inuu gaal noqday iyo in kale ka joogso maxaa yeelay alkhata'u fi lcafwi khayrun min alkhata'i fi fi fi fi lcuquuba cuquubo in lagu gafo iyo in cafis lagu gafaa cafis in lagu gafaa roon sidaa marka ogo masalada takfiirkuna khatarteedaay leedahay ilahay in looga cabsado labada darafna khataray ka leedahay nacam qofkii qof gaaloobay oo kufri sariixa ku sugan diidayo oo dhahaya maya maya lama gaalaysiinaya iyo mid ka dhahaya labadu khatar bay kusiiyan haba kala badnaadaani nacam haba kala khatarsanaadaani nacam waman dacaa rajulan marka midda kale zamankan hadda la joogo masalada laftirkeeda waxaa weya cudurdaarka zamankan waxaa dhici karta wax dadka qaar aan loogu cudur daaraynin oo asmaan hore loogu cudur daari karay lixdameeyadii iyo meelahaas oo kale dadku aanay aqoontooda saa ahayn iyo zamankan waxaa dhici karta ninkii oo magaalo joogo masaajidyadii ka maqlaayo war diinta ha lagu xukuntamo ninkaan ku xukuntamin waa saas war waa khatar ninkiioo mar walba maqlaayo haddana inuu yidhaahdo in la yidhaahdo maya jaahil waay nacam see jaahil ku yahay waaba dagaalamaya nacam in sharciga wax lagu xukumo gacanta tuugada laga jaro qudaacu duruqa sharciga alle lagu oofiyo ayuuba ka dagaalamaabee ma qofaa ka dagaalami karo wuxuus aqoon u lahayn ama uusa waxba ka fahamsanayn xataa nacam marka midda kale jahli ku imaaday gaboodfal oon wax la dhegaysanayna meel walba cilmiga uu yaallo waxyaabahaas marka waxay u baahan yihin kafiirsi fara badan walaysa kada nacam waman dacaa rajula bilkufri ow qaala caduw allahi walaysa kadalika ilaa xaara calayhi kada cinda muslimin walilbukhaariyi naxwuhu wa xaara bimacnaa rajaca xaarana macnaheeda bimacnaa rajaca weya kitaabu radaaci ama kitaabu ridaaci nuugmadiiba u kitaab yahay nuugmadii ayuu u kitaab yahay nuugmadu de axkaam bay leedahay oo axkaamteeda waxa ay tahay iyada laftirkeeda waxaa ku xaaraam noqdo yacni haweenta aada la nuugtay ama calaaqa nuugma idinka dhexayso calaaqaadkii sharciga sheegay ee nikaaxa taxriiminaysay marka la helo taxriim baa xasilaya marka nuugmada marka ogaanshadeeda waxay u baahan tahay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu waxau yihi fii binti xamza xamse gabadhiisa laa taxilu lii iima xalaal aha yaxrumu min aradaaci nuugmada waxaa xaaraam ku noqdo maa yaxrumu min anasab nasabka wax xaaraam ku ah wa hiya iyaduna ibnatu akhii walaalkay gabadhiisa weeyaan min aradaacati nuugmada walaal iigu ah xamza bin cabdilmualib nebiga adeero u ahaa dhinac marka laga fiiriyo dhinacna isaga iyo yani nebiga waa isla nuugeen nabiga sala allahu alayh ali wasalam iyo isaga marka haddii nuugmo ay dhex marteen labadoodu hadda dhinacii yacni adeernimada gabadhiisa xaaraam uga noqon mayso maxaa yeele ilma adeerku waa isguursan karaa laakiin adeer ou la nuugay waayo nabiga sala allahu alayh wali slam marka walaalkay nuugmada walaal igula ah baa dhalay oo marka saa darteed ma guursan kara wa maxaa yeele fain laa taxilu lii iima xalaal ah buu yidhi yaxrumu min aradaaci nuugmada waxaa xaaraam ku noqdo maa yaxrumu min annasab nasabka waxa xaaraam ku ah yacni hooyada adiga ku dhashay baa kaa xaaraam nikaaxeeda tii ku nuujisayna hooyadaayoo kale noqonaysaa caanaha ninkii sababka u ahaana aabbahayo kale noqonaya kii kula nu tii kula nuugtayna walaashaabay noqonaysaa wahaakada wa can caaishata marka nuugmada saameynta leh laakiin waa midda shan nuugmo oo shan nuugmo oo la yaqaano cunugu haddou shan jeer oo haween ou nuugo shan jeer marbuu nuuga haddana mar kaleu nuuga haddana mar kale shan jeer laba sanana uu ku dhex jiro laba sanana uu ku dhex jiro nuugmadaasa saameyn leh haddii hal mar ou naaska afka geliye iyo laba mar uu geliya waxba saameyn ma laha iyada xadiis muslim kusugan baa tilmaamaya shanta markii hore toban eed shan baa lagu nasakhay sidoo kale haddana sidaasi la eg hadday laba sano cunugi markuu ka weynaaday radaaculkabiirka khilaaf baa ku jira sida xooga badan laakiin waxaa weeyaan nuugmada ilmaha yaryar unbaa ictibaar leh kuwa dadka waaweyn wax ictibaara ma laha saa darteed marka weliba hadday xaaja keento daruura mulixa haddii ay keento sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa waa la waa bannaan tahay oo xadiidkii muslim baa la qabsanaya qisadii saalim y wa can caaishata radia allahu canha qaalat laakiin in shaqo laga dhig in markaa wax daruuro ku yimid iyo waxa xukunka caamka waa oo mudaridka waxaa weeyaan waa midkaas labada sano cunugu markuu ka yaryahay wacan caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam inama aradaacatu nuugmada tuxarimu way xarimaysaa maa yaxrumu waxa ku xaaraam noqda min alwilaadati dhalmada maa yaxrumu min alwilaadati dhalmada wixii ku xaaraam ah ayaa radaacana nuugmaduna ay xarimtaa marka dhalmadii iyo nasabkii iyo waxa dhan hadda waa isku wada mid wabillahi towfiiq wsala allah waslama calaa nabiyina muxamed wcala alihi sabi wslam